wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa waxay dhowaan magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta baahiyaha qorshaha holwadeedka sanadlahi iyo qaabdhismeedka miisaaniyadda ee degmada kismaayo kuwaasoo kasoo qaybgalayaasha la faray inay la yimaadaan qorshayaal lagu horumarinayo deegaanka degmooyinka jubbaland ayaa waxaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa adeegyada dowladda hoose ee degmooyinka si bulshadu ay u helaan adeegyada aas-aasiga ay u baahan yihiin agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay bulshadu u leedahay horumarinta baahiyaha qorshaha holwadeedka sanadlahi iyo qaabdhismeedka miisaaniyadda ee degmooyinka waxaa la taxayaa oo la tirinayaa oo la sheegayaa oo la qorayaa baahiyaha degmadu ay leedahay degmadana ma aha kismaayadan aan joogno eh waxaa weeye waa deegaanada ay xukunto oo dhan oo laga kala yimid baahiyahaas markii la qoro oo la taxo oo la qoro oo tiimka noo jooga ay ay qoraan ayaa waxaa la sameynayaa qorshe howleed sanadla ah qorshe howleedkaas ayaa markaa lasoo saaraya hadduu ilaah yidhaahdo degmada ayaa marka ku shaqeyn doonta hadduu ilaah idmo maxaa kasoo baxayo marka danta laga leeyahay waxay tahay waxaa weeye danta laga leeyahay iyo waxa ay degmada ka caawinayso iyo micnaha ay ugu ay ugu fadhido waxaan oga tegayaa guddoomiyaha hadduu laa yidhaahdo annaga ka wasaarad ahaan marka maxaana saaran haddaan sideedaba aan idiin sheego waxaa weeye degmooyinka iyo maamulada lasoo doortay waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha marka maxaa saaran waxa saaran waxaa weeye inay degmooyinka iyo guddoomiyayaasha iyo maare meerada ay la shaqayso oo ay ka caawiso sidii loo tababari lahaa maamulka degmo kasta waaxaha kala duwan oo loo tababarayo wixii ay qaban lahayd degmadu iyo sidii ay horumar u gaari lahayd waan iska fahamsannahay inay jirto duruuf dhaqaale laakiin waa la gaari doonaa si lagu gaaraa jirta insha allahu sidii lagu gaari lahaa marka waa inaan la imaano wey sababtaas wey sababta marka qorsha howleedyadan loo diyaarinayo hadduu laa yidhaahdo